waxaa sababay dhowr arrimood iyadoo gobolkani uu galay waxa la dhaha recession ama shaqala-aan ay ku dhacday labadii sannadood oo ugu dambeysay taasoo ay kaliftay saliidda laga qodo dalka canada oo ah gobolkani gobolka ugu wax soo saarka badan oo guud ahaanba hoos u dhacay taasoo sababtay in shaqooyinkii la waayo oo markaa dadkii ay gadood badan sameeyaan iyagoo aada u qawaday dowladdii hadda uu xisbigani ka qabsaday oo ahayd dowlad hantiwadaaga markaa taas waa qodob qodobka labaad hogaamiyaha xisbiga mr jason kenny oo hadda noqday premierka ama madaxa gobolkan alberta oo nin aada looga yaqaano gobolkan iyo guud ahaan dalka canada oo shacab badan ku leh horeyna usoo qabtay wasiiro ama wasaarado culculus oo ay ka mid yihiin wasaaradda socdaalka wasaaradda hiddaha wasaaradda shaqada marka isagoo markiisi horena ka yimi gobolkan alberta magaalada calgary marka taas waxay u arkeen dadka reer alberta nin hanan kara jagadan isaga oo abuuri kara shaqooyin fara badan islamarkaana uga soo dhicin kara xaqa ay ku leeyihiin dowladda federaalka waa tahay bashiir dhanka soomaalida sidee bay u arkaan guusha xisbigan u c p saameyn nuucee hayeyse ku yeelan kartaa guushan xuseenow waa su-aal wanaagsan ma filayo inuu saameyn badan ku yeelanayo sababta waxa weeye gobolkan sidiisaba dowladdii hadda tan ka horreysay ee socialistka mooyaane hanti wadaagga ahayd mooyaane saddex iyo afartankii sannadood ee lasoo dhaafay waxaa xukumayay xisbigan imika talada la wareegay conservativeka loo yaqaano marka dadkan soomaalidu dad waa dad ku cusub hadda gobolkan oo majoritygooda ama badidooda soo degay wixii ka dambeeyey kii ama labada kun iyo shantii marka waa dad ayan ku cusbayn xisbigana xisbi ku cusub maaha talada qabtay marka wax saameyn weyn oo uu ku yeelanayaa ma jirto bal iskaba daaye soomaalidu waa dad aada u shaqaysta haddii uu sidaa ballanta uu ku qaaday hogaamiyaha xisbigan inuu abuurayo shaqooyin badan inay soomaalida ay u tahay fursad wanaagsan oo ay maaragtay ku sii wataan shaqooyinkoodii waa tahay maxay tahay isbedelada laga filan karo ee jason kenny iyo xisbigiisa marka laga yimaado ee dhaqaalaha oo uu ku celceliyey isbedelka laga rajaynayo xisbigan cusub ee uu hogaaminayo mr jason kenny madaxweynaha cusub ee maamul goboleedkan alberta waxa weeye waa inuu fuliyo wixii u ballan qaaday oo ah inuu dhaqaalaha kobcinayo inuu waxaa la yidhaha carbon tagiska uu goynayo inuu dadka soo galootiga cusub shaqooyin u abuurayo in dadka qaxootiga ee xirfadaha la yimi ama dhakhaatiir ha noqdeen ama dhaqaalayahan ha noqdeen ama injineer ha noqdeene uu u fududayn doono laysenskoodii marka xagga wax wanaagsan yaa laga filayaa inuu ka bedelo guud ahaan gobolkan alberta dhaqaalihiisa dhinaca kale ee xagga mujtamaca bulshada iyada laftigeeda waa nin xirfad u leh isku xidhka bulshada kala duwan had iyo goor isdhexgalkana dhiirigeliya maadaama uu soo qabtay wasaarado waxaan le waaweyn oo dowladda federaalka ah waa tahay waa tahay haddaan eegno dhanka soomaalida ilaa afar qof oo soomaali ah ayaa u sharaxnaa xildhibaannimada gobolka midkoodna muusan guulaysan maxaa loo aanaynayaa guuldaradooda
xuseeno waa runta afar qof baa iska sharaxay oo soomaali ah afar xaafadadooda kala duwan midna ma guulaysan sababta waxa weeye horta nooca lagu doorto ama ay kusoo baxaan xildhibaanada degmooyinku waxa weeye nooc degmadaas qofka uu degan yahay ama uu iska sharaxay unbaa dadka degan unba u foodi karaa dadkan soomaaliduna waa dad aada ugu firiqsan magaalada oo meelo kala duwan ku kala nool islamarkaana diyaargarow badani ma jirin oo loo sameeyey ama ay sameeyeen shakhsiyaadka ama dhalinyarada ama odayaasha isu xilqaamay inay u istaagaan xilalkan waxay u baahan tahay xuseenow siyaasadda markaad gelayso dhaqaalay u baahan tahay oo saldhig u ah waxay u baahan tahay dad voluntaries ama mutadawiciina oo dadkii soo kiciya oo shaqeeya bulsho isku xidhan bay u baahan tahay oo ismaqasha marka horeba waxa weeye dadka dhulkan degan ee xildhibaanadan soo baxaya gaar ahaan dadka ajinabigii waa dad meel wada dega anigu waxaan ka mid ahay hogaamiyaasha bulshada ee muddada dheer halkan joogay had iyo goorna waxaan ummadda soomaaliyeed ku waaniyaa inay xaafad gaara degaan sida hindiduba ay u degaan dadka chineska ay u degaan qoomiyada kale ay u degaan haddii aadan xaafad aad majority ka tahay aadan lahayn aad bay u adkaanaysaa inaad kusoo baxdo marka waxyaalaha u sababtaa inayn soo bixin ama guuldarada u keenay waxaa ka mid a kala firiiqsanaanta aan sheegay iyo gaargarow la-aan labadaasaa gundhig u ah ugu dambeyntii ee madaxa xisbiga u c p jason keny oo hadda noqonaya ee madaxa gobolka alberta markii uu guulaystay ee khudbad ayuu jeediyey wuxuu sheegay in gobolka cubeg ay yihiin xulufo uuna ee aada u qadarinayo sidaan ognahay ee madaxda cubeg dhowaan waxay ku dhawaaqeen qorasho ee lagu mamnuucayo astaamaha diimaha oo xijaabka dumarka muslimiintu ay xirtaan uu ka mid yahay ma laga yaabaa marka in jason uu la yimaado ee qorsho noocaas oo kalea
xagga afkaarta aad bay ugu kala fog yihiin u malayn maayaena xulufo ka dhaxayn kartaa inay oo ay inta kale gobollada kale ay iskaga dhowaan karaan inay jiraan labadan gobol albeerta iyo cobeg marka uma arko anigu baaq muslin nacayb inuu ahaa oo uu maaragtay kula midoobayo cobeg marka u malayn maayo arrinkaa inuu madaxweynaha cusub ee maamul goboleedkan albeerta uu ku dhaqaaqi doono markii uu ku jiray doorashada muslimiinta waanu la kulannay wuu noo yeedhay waxyaala badan baanu kala hadalnay waa la weydiiyey waxa la yidhi waxa tahay nin in muslimka necebo bal ka warran dee bal wuxuu igu caddeeya meelaan muslimka wax kaga sheegay qofku caddeeya waa la waayey